wanaagsan dhegeystayaal mar kale barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan nuur xasan nuur bukhaari ayaa stuudiya la fadhiya barnaamijka la daadahinaya nuurow dhambaalka ugu horeeya ma soo qabtaa mise waa dhinaca garudaaya caasho dhambaalka ugu horeeya haddii aan noo soo qabto waxaa inaga soo gaartay dadka kale ah aabe cabdulaahi cismaan maxamed hooyo dallaayad maxamuud raage iyo hooyo luul aadan xuseen caashe axmed cismaan iyo cabdirashiid macalin muxidiin axmed cismaan nasre maxamed mukhtaar jamaal axmed cismaan mulki cabdalah cabdiraxmaan iyo saamiye jamaal axmed ayaan axmed cismaan iyo cabdinuur maxamed cabdi yaasmiin maxamed cabdi cabdiqani maxamed cabdi iyo cabdifataax maxamed cabdi iyo dhammaan reer cabdulaahi cismaan maxamed waxay tahaniya dhalasho ay u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'iise cabdulaahi cismaan oo uu wiil ugu dhashay kob iyo tobankii bishan may sanadkan labada kun toddobiyo tobanka magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyey axmed abshir axmed axmed adeer soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid hambalyo meher baa la yidhi waxaa ugu horeysa hooyo nimco good jibriil hooyo hibe yuusuf cali farxiyo ibraahim dhakhtar iyo inankeeda baa la yidhi iyo cabdiraxmaan cali maxamed muno ibraahim dhakhtar suhuur ibraahim dhakhtar iyo hodo ibraahim dhakhtar axlaam ibraahim dhakhtar faadimo ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurteeda iyo umbulkhayr ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurteeda iyo sucaad ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurteeda muno cawaale xasan iyo hablaheeda baa la yidhi suhuur iyo safa dhammaan qoyska ilmo dhakhtar oo kala jooga faransiiska london dooxa sacuudi arabiya sweden iyo hargeysa waxay hambaliyo meher oo wacan baa la yidhi u dirayaan xidiga iyo xidigta baa la yidhi fawsi ibraahim dhakhtar iyo marwadiisa raaqiya cabdalle jaamac oo meherkoodu uu ka qabsoomay baa la yidhi maalintii khamiistii masjidka furqaan taariikhduna markay ahayd baa la yidhi tobankii bishan may ee sanadkan laba kun toddobiyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara noloshiinana farxadda ku dhammaysta aamiin aniguna aamiin ayaan ugu daraya warqadda kale ee caasha gacanteeda ku jirta waa warqad tahaniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hooyo istaahil dhabar jaamac hooyo xaliimaha awsulub barre iyo hooyo aamine muuse barre hooyo maryamo muuse barre iyo aabadakare sheekh maxamed maxamuud dakhare sheekh maxamed axmed nuur dakhare sheekh maxamed iyo ubax dakhare sheekh maxamed dhuux axmed xuseen injineer borow iyo nastee xirsi axmed ruqye xasan cali fardowse cabdulaahi xaaji shukri maxamed dhammaan reer dhabar jaamac iyo dhammaan reer sheekh maxamed dadkan oo kala jooga kenya soomaaliya ethoobiya iyo austraaliya waxay tahaniya dhalasho farxad leh ay u dirayaan boqorka iyo boqorada bay yidhaahdeen waa maxamuud dakhare sheekh maxamed iyo afadiisa khatre cabdulaahi oo wiil ugu dhashay gobolka wardheer ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya wiilka waxaa loo bixiyey maxamed amiin maxamuud dakhare ducaduna waa v o a ayay leeyihiin anaguna waxaanu leenahay adeer soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinaya heesta ugu horeysa ee barnaamijka haddaan soo qabta nuuro waa heesta alku dhageedu yahay abaal waxaa ku luuqeynaysa fanaanada codka macaan khadro daahir cige
Yeah, well.
salaam codkaasi macaan ee fanaanada khabradaahir ege haddii aan intaasi ku dhaafno caashahay maxaa noo xiga warqadda xigtaan soo qabanaya dhambaalada dhinaceenna dhooban nuuro waxaan dhambaalkan ka helnay aabe cabdulaahi cismaan maxamed hooyo dalaayed maxamed waa dalaayed maxamuud raage iyo hooyo luul aadan xuseen caashe axmed cismaan cabdirashiid macalin muxyidiin axmed cismaan nasre maxamed mukhtaar jamaal axmed cismaan mulki cabdallah waa mulki cabdallah cabdiraxmaan jamaal axmed cismaan mulki cabdallah cabdiraxmaan iyo saamiya jamaal axmed ayaan axmed cismaan cabdinuur maxamed cabdi iyo yaasmiin maxamed cabdi iyo ugu dambeyntii cabdiqani maxamed cabdi iyo cabdifataax maxamed cabdi iyo dhammaan reer cabdulaahi cismaan maxamed waxay tahnid dhalasho u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'izo cabdulaahi cismaan oo wiil ugu dhashay koob iyo tobankii bishan may sanadkan laba kun toddoba iyo toban magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed abshir axmed axmed waxaan leenahay soo weynow oo soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaan ana raaciyey warqadda kale ee gacanteeda ku jirtana waa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah ab ismaaciil cabdi samatar iyo hooyo maryan cabdulaahi axmed adeer gaaran cabdi samatar iyo adeer mahad xaashi gooje ee dafalis cabdi samatar iyo ee daxaawo warsamo samatar ee dasaxan axmed samatar weriye maxamed cabdi biriye iyo ardo ismaaciil cabdi samatar axmed ismaaciil cabdi samatar cabdidheer ismaaciil cabdi samatar iyo cabdi gaarane cabdi samatar kafeeye maxamed warsame iyo sidoo kale shaandheeya cabdi cali daad ayaan walanwal deeq ciro dhoole fatxi carab bishaaro luuda xaawo cabdul iyo ayaanle sulub jinoole iyo cajab dhoole ashkir caasho waa magacyo maasha allah cajiib ah dhammaan dadkaas oo kala jooga yurub maraykanka ethoobiya nairobi muqdisho iyo caabud waaq waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan maxamed cadde ismaaciil cabdi iyo mune cali maxamed oo shantii bisha shanaad labada kun toddobiyo tobanka wiil ugu dhashay cisbitaal cibaado ee magaalada caabud waaq waqooyiga gobolka galgaduud waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen mucaad maxamed ismaaciil cabdi ducaduna waa xaggiina ayay yidhaahdeen caash ducadana nuura u raace waxaanu leenahay mucaad adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waalidkiisana baari u noqda aamiin aniguna aamiin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijkana nuurow dhinacaaga balan usoo ruuxo inkastoo heesahan dhammaantooda yihiin heese wada dananaya haddana bal tii kaa cajabisa soo qaban waayaha caasha maadaama xaggay kusoo riixday heesta xigta ee barnaamijkeena hambalyada iyo salaamaha toddobaadkan waxaan dhegeystayaasheenna aan u ciyaari doonaa heesta muhiimaddu waa hee danteenna iyo fanaanka cabdihani dhegeysi wacan muhiimadu waa dantee adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu mana heestay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meel mari ay aheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manayeestay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meel mari ay aheen marwoy ha ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac ay kalgaabay marwoy ha ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac ay kalgaabay amuujin xumaanta raagta markuu nacab yidhi haqaada marayta cishqigeenna xooji isboorsiisyuu ku hodin amuujin xumaanta raagta midhkuu nacab yidhi haqaadan maarayta cishqigeenna xooji ismoosisku yuu ku hodin adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manayeestay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meel mari ay aheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manayeestay una jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meel mari ay aheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manayeestay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meel mari ay aheen codka macaan ee fanaanka cabdihani intaas haddaanu kaga gudubno dhambaallada haddaanu sii amba qaadnana marka hore baa la yidhi waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee v o e da waan idinka guddoona marka xigta bay yidhahdeen annaga oo kale ah oo iyo caasho ibraahim cali iyo xasan ibraahim cabdi iyo ciid ibraahim cabdi hinde ibraahim cabdi shamse ibraahim cabdi iyo cibaade ibraahim cabdi iyo nimco maxamuud axmed maxamed shariif maxamed oo loo yaqaano culimo awdiin iyo sidoo kale axmed haashim khaliif ibraahim oo loo yaqaano samawado iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda big ben school of english baa la yiri oo kala jooga jabuuti soomaaliya etoobiya iyo meelo kale waxaanu hambalyo aroos u diraynaa baa la yidhi caruuska iyo caruusadda mudane cabdi ibraahim cabdi iyo marwo deeqa xuseen maxamed oo arooskooda uu ka dhacay caasimadda jabuuti gaar ahaan baa la yidhi xaafad weynta balbala waxaanu leenahay waan ilaahay uga baryaynaa bay idhaahdeen in uu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee kala helo ubad kheyr qaba aamiin aamiin waxaad noo saartaan bay yidhahdeen weliba halkaas loogama harin dhambaalka keliya heestii brofesor dalxa ee waa shan iyo toban jir shiik uu cani dhalay waxaan ka cudur daaranayna wal wax ka dhe heestii horta shanka caasho doon- hay.
dooqa maaragtay dadka soo qoray waxaan filayaa inuu yahay dooq cajiib ah heestu waa waa hees shan dhalanaysa iyo toban jir shiik uu cani dhalay waxaan ka xunnahay toddobaadkan inaysan heestaasi nala oolin laakiin ay ku dhegaysan karaan barnaamijyada soo socda haddii alla idmo warqadda xigta caasho waa warqad ah, hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah aaba cabdulaahi hugur hooye hinde xaaji cabdi habaryar cibaado xaaji cabdi iyo habaryar deeqa daahir iyo caruurteeda adeer xuseen cabdi taar wade iyo caruurtiisa maxamed cabdulaahi hugur iyo sahre cumar yuusuf ayaana suleymaan xaashi iyo aamine maxamed xasan iyo caruurteeda ismaaciil maxamed xasan koos faarax sahal iyo fahime jaamac cabdulaahi cabdulaahi maxamed xasan iyo aamine maxamed faarax qadan maxamed xasan iyo axmed xuseen cabdi iyo asmo xuseen cabdi dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka hargeysa buruco berbere iyo sheekh waxay hambalyo meher ay u dirayaan axmed maxamed axmed iyo nasre cabdulaahi hugur waxa uu meherkoodu dhacay shantii bisha shanaad eh, waa bishaan ku guda jirna eh waxaana uu ka dhacay tuulada iskudar oo ku taala galbeedka degmada sheekh ee gobolka saaxil ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qabana kala helaa arooskana soo dedejiya ayaana leenahay aniguna aaminayaan raacinaya intaadan heesta xigta soo qabanin nuurow bal aan dhambaalkan ka gaarsiiyo waa hambalyo meher wacan baa la yidhi waxaana dadka ugu horreeya ee diraya hambalyadan ka mid ah hooyo aamina ibraahim guuleed iyo maxamed jaamac bakor xaaskiisa iyo caruurtiisa jamaal jaamac bakor iyo caruurtiisa yuusuf jaamac bakor iyo caruurtiisa cabdixakiin jaamac bakor iyo xaaskiisa cabdulcasiis jaamac bakor xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan jaamac bakor xaaskiisa iyo caruurtiisa amaal jaamac bakor saygeeda iyo caruurteeda iyo nasriin jaamac bakor iyo caruurteeda iyo ayaan jaamac bakor saygeed iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo jaamac bakor nimca ku jirta jaamac bakor saygeed iyo caruurteeda iyo samiire maxamed jaamac asma maxamed jaamac iyo sagal jamaal jaamac iyo shahima jamaal jaamac iyo ugu dambeyntii suleeqa axmed arbaco saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska oo dhan baa layidhi oo kala jooga london iyo meelo kale oo maraykankan ay ku jirto canada ku jirta uganda iyo weliba somalilan waxay hambalyo meher wacana u dirayaan siciid cabdi aadan iyo sucaad jaamaca bakor oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa markay bishu ahayd afartii bishan aanu ku jirnay meeye sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxa uuna ka dhacay baa layidhi hotel mansoor waxaanu ugu ducaynaynaa bay yidhaahdeen ducadii rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam baaraka allaahu lak wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa bilkhayr anaguna Aamiin.
aamiin ayaan raacnina waayahay markan cashaay aanu ka nasanno akhrinta warqadaha ee aanu ku nasanno xagga iyo suugaanta siid calowiki ayaa waxa uu leeyahay dabkamaan ku dhacaa mise waa ka durga taas baa la- taas baa la isku xixiya Ha ku dhicin.
waagi hore waa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa maya maya ha ku Ha dhicin ku dhicin. Ya, marka siidna waxaan leenahay ha ku dhicin ha ku dhicin aan leenaha dabka kuuma qurne
dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dugsigaygana diiday diintiyaan baranaayay turkamaanu kacaa dugaagta maaytileynse waadidaawenkaantuloobin tartaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka turkaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka turkaa
dabka ha ku dhicin ka durug ayaan ku leenahay dhegaystayaal waxaan filayaa inaad ka bogateen oo aad ka hesheen heestaasi macaan uu ku luqeynayo fanaanka cd cali wekey markaana aan ku laabanno kaalimihii warqadaha warqadda gacanteeda kusoo dhacdayna waxaad dirayaa dadka kale ah cumar cali xarbi jaamac cabdulaahi dubad sharmaarke iyo hooye saare xasan cumar cabdulaahi xasan talaxun iyo axmed abshir aadan iyo hooye abshire aadan iyo aaba xasan cabdisamed macalin xasan cawil aadan iyo cabdisamed gurey kadaafi dhammaan dadkan oo kala jooga gudaha soomaaliya waxay tahniyad kal iyo laab ah ay gaarsiinayaan aaba xuseen cabdisamed guudcad iyo hooye shamse abshir aadan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo gaar ahaan xaafadda calanley taariikhdu markii ay ahayd kowda bisha may sanadka labada kun todoba iyo tobanka gabadhana waxaa loo bixiyey astur xuseen cabdisamed waxaanu dhammaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar asturey noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacdaa annaguna waxaanu leenahay aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa tahniyad dhalasho farxad le baa la yidhi waxaa dirayaa hooye istaahil dhabar jaamac iyo abe dakhare sheekh maxamed suulow iyo sidoo kale maxamed dakhare iyo axmed nuur dakhare dhammaan reer dakhare waa la yidhi sheekh maxamed sulux iyo sidoo kale hooye xaliimo awsul barre iyo hooye sahro maxamed cawl iyo hooye aamine muuse barre iyo hooye maryama muuse barre iyo dhuux axmed xuseen iyo xasan maxamed absuge iyo saaxiibo kaloo fara badan waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan faraska iyo geenyada bay yidhaahdeen usha iyo diirkeeda haye mudane maxamuud dakhare maxamed iyo afadiisa baa la yidhi khatra cabdulaahi oo wiilugu dhashay dalka etoobiya gaar ahaan baa la yidhi cisbitalka weyn ee gobolka wardheer wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin maxamuud dakhare ducada waa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim caashacuud mahadsanadiin fadlan tahniyadaasi noo sii daaya tahniyad waad dhegaysanaysaan ibraahim iyo ibraahimna u qaaday xitaa caasha taadana anaa kuu qaadaya waayahay caasho wiilkaasi waxaan allo ugu barinay inuu noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca oo aaladkiisana baari u noqda aamiin ayaanu leenahay xaggii heesaha aanu dib ugu laabanno waxaan soo qabanay waa codka fanaanka da-da yar ee ay dhallinyaraduna aada uga daba dhaceen waayadan waa daa-uud xanfar iyo heestiisii dheeho
dhehaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka gudkaaga iyo simahaad sindaankay dhabaskaaga ismigiyo aruuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesa hadda gaajinaya qalbigiisu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa dhallinyaradu ku ciyaartay kahadagaajinaya qalbigaysu gargaadu maxaa waa ku dhacayaa idhihaydi wadalkaalay kaalay dheeleeda u fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacadkeeda dabaglahanudooda dhawaqiyo mushharadooda ee codka kuugu dheeray lishaan wadaagtaaneelheedi dhabu fiirso heedheheede dhabu fiirso heedheheede dhansadiyo sacabkeeda hablahanu boodaya dhawaqiyo mushharadooda
ma yarag jannadiga ku fido damayd quruxeen dhirtayuu jugaaga fanaanta dalkaaga dayaayeegu ma yarag jannadiga ku fido damayd quruxeen dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoodhan bixiyo naftaada hanagtay dibatada kaad dhowkuudu ku dhiigan jacaylkaagii lihiili dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoodan bixiyo naftaada hanagtay dibatada kaad dhowkuudu dhigan jacaylkaageelihili warbal kaalay kaalay dheele hede kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda heerka kuugu dheeray lishaad wadaagtaaniilihili kalay kalay dele de kalay kalay dele dhantadiyo sacabkeena dabhabrahanu codka macaan ee fanaanka daa-uud xanfar iyo heesta dheeho intaasi aan ku dhaafin wuxuu yidhi bal dhegayso waxa caawa kuu dhacay yaa salaam aad baa looga tube warqad u dambaysaa caash waxaa moodaa inay tahay hees cajiib ah oo maaragtay muusiga iyo ereyada iyo codkaba ay yihiin kuwo aad moodo in laysqabadsiiyey hadda heesta iyo fannaankaba waa fresh ogow marka wixii cusub caalankaas jecel way soomaalida dhihi jirtay warqadda ugu dambeysa caasha ee aniga gacanteeda ku jirta oo malaha baan isleeyahay waa warqadda labadeenaba ugu dambeyso waa warqadda waxa ay ugu yeedhaan unique yani hay calaashaan hore looma argay iyada hore kale.
looma arag, ha.
hay maxay kaga duwan tahay dhambaaladan waxay arki kaga duwan jirnay?
tahay warqadan waxay ku socotaa daadihiyaasha barnaamijka oo keliya waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure aanaha iga reebin caashahay waad nagula qabsanaysaa Ha, iyo Hay.
weliba eh, asxaabta oo dhan marka caasha warqadda waxaa lagu bilaabay asalaamu calaykum eh, wacalaykum asalaam bahda hambalyada iyo heesaha ee v o a magacaygu waa axmed inshaar cabdille waxaana joogaa magaalada kismaayo waxaana jeclaystay inaan salaamo bahda iyo barnaamijka daadihisa iyo dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a haya caasha waanu ka guddoonno waa sidaad sheegtay weli dhambaallaan akhrino oo salaantana loogu soo lara maahane mid si toosa noogu socota hadda kor malaha maanaan arag aad buu mahadsan yahay dhegeystaha si kismaayo ka soo diray ee weliba halkaas naga soo salaamaya mid lamidana nuura waan u gudbinaynaa oo hawada noo dhexaysa dherarka badan baanu u maraynaynaa hees wanaagsan oo dhegeystayaasha naga tagno iyo dhegeystahaas naga soo salaamo kismaayo waxaan uga tegi doonaa dhegeystahaasi iyo dhammaan dhegeystayaasheenaba heestan aadka u dabaacsan oo uu ku loqeeyo fanaanka nuur daalaacay waana heesta hee caasha sawduleedkaaga ma yeerin hay waaba heestan waxay ka mid tahay nuurow haddaan dib ugu noqdo heesaha iyagana gaarka ah ee Ee.
aan sida gaarka u jeclahay qof kastaa jecel caasha aniga qudheed waa jeclaa Een, jacayl jacayl keliya maaha eryadeedaa si gaara ii soo jiita haye waatuu leeyahay haddii aanan dayn wadkuna idilin doog iyo abaar baan mid un degaya ya salaam waa ereyo lagu faryareystay aad iyo aad aad iyo aad codka macaana fanaanka nuur daalacay iyo sawduleedkaagama yeerin ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan inta aan dhegeystayaal mar kale aan hawada dib dambe ugu kulmi doono waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bakhaar oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo
Thank you.
What might it be?